أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigalan dulsaaka idiin heysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda ridada turkiga ayaa gaalada reer galbeedka ugu baaqday inay soo farageliyaan khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka wilaaya islaamiga ee baa ayaa gurmad caafimaad gaarsiisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaaya saamiga ee hiiraan ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bu'aale wilaaya saamiga ee jubbada dhex ayaa dowladiina u soo gebagabeeyey gaadiidleyda ku dhaqan magaalada wilaaya saamiga ee bokol ayaa tartan rimaayaha u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada islaamiga degmooyinka wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbacaa taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaaya saamiga ee shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka galweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulamareer waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dowladda ridada turkiga ayaa gaalada reer galbeedka ugu baaqday inay soo farageliyaan khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka walaalkeen marwaan maxamed warbixintaasi inoo eegaya waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ah saliibiyiinta duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa isku diyaarinaya in maalmaha soo socda iyo xerada xaalna ee magaalada muqdisho ka bilaabaan dhexdhexaadinta mucaaradka iyo kooxda ridada soomaaliya dowladda ridada turkiga oo horaantii bishan bilowday inay isku keento dhinacyada ayaa hadda ogolaatay in dadaaladeedii dhexdhexaadineed lagu biiriyo dowladaha reer galbeedka safiirka cusub ee turkiga usoo magacaabay soomaaliya ayaa gaarsiiyey dowladaha reer galbeedka ee ku sugan xerada xaane in khilaafka u dhexeeya xasan gurguurta iyo mucaaradkiisu uu yahay mid qoto dheer sidaas darteedna loo baahan yahay in cadaadisyo caalami ah la saaro dhinacyada wararka ayaa intaas ku darayay in turkiga uu aqbalay eedayntii uga timid mucaaradka ee ahayd inuusan dhexdhexaad ka ahayn khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada sidaa darteedna loo baahan yahay in dowlado kale ay arrinka soo farageliyaan taliya ku-xigeenka sirdoonka turkiga ayaa wixii uu kala soo kulmay safarkiisii soomaaliya iyo kulamadii uu la qaatay mucaaradka u gudbiyey hoggaanka xukuumadda ankara arrinkaas oo sababay in turkiga ay reer galbeedka la kaashadaan dhexdhexaadinta kooxda riddada iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda laba maamul goboleeda dowladda dabadhilifka turkiga oo bub xoogan ku haysa kheyraadka dalka ayaa dadaal ugu jirta in xal laga gaaro ismarwaaga u dhexeeya cimiladeeda soomaaliya si uusan khalkhal ugu imaan mashruuceeda gumaysi dhaqaale ee dalka soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan wilaaya saamiga ee baaya gurmad caafimaad gaarsiisay deegaan dhaca ama hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman walaayada ay ku dhawaaqaysa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee baay iyo maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala maalin kadib markii waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar uu ku dhawaaqay xamladan dhugurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada waxaa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay loo diray koox dhakhaatiira oo ka socta maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaab almujaahidiin iyo howlwadeen oo ka tirsan maamulka wilaayadan si deegaankaas iyo deegaanada ku xeeran ay u gaarsiiyaan gurmad caafimaad oo loogu talagalay dadka uu soo ritay xanuunkaasi ololahan wuxuu diiradda saarayaa baaritaanno xanuunka ah talaalo wacyigelin caafimaad iyo gaarsiinta daaweyn lacag la'aan ah oo xanuunka loogu talagalay ugu horeen waa kan doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo gaaray deegaanka iidaale oo ka warbixinaya xanuunka iyo sida ay ula tacaaleen si guud ee, dadka hadda aan diiwaangelinay markaan imaanay tirakoobka aan samaynay ee, dadka xanuunkan la ildarnaa ee, waxay gaarayaan shalay ilaa iyo maanta qofood oo isugu jira bukaanjiif iyo bukaan socod dadka badankood waxay ahaayeen caruur aad u yaryar ka yar da-da toddoba ilaa iyo shan sano ilaa iyo wixii kasii hooseeya u dhexeeya toddoba ayay ka hooseeyaan dhammaan dadku intaasay isugu jireen ee, waxaa dhif iyo naadir ah dadka waaweyn ee, waxaana loo sheegay dadka ku dhintay deegaankan xanuunkan u dhintay inay gaarayaan dadka waaweyn hal ilaa labo ay gaarayaan si guud marka ee, intaan imaanay ee, dadka aan qaabilnay waa oo sideed iyo toban ay yihiin bukaanjiif dadku waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb bukaanjiif ah iyo qayb bukaan socod qaybta bukaan socodka ee, waxay gaarayaan ilaa boqol iyo sideed ilaa hadda aan qaabilnay welina qaabilaadu way socotaa ee, inta noo jiifta hadda oo nabad ku jiifta caafimaadaya oo soo bogsanaya caafimaadkooda aan rajaynayno inaan fasixi doono insha allahu tacaala qaybta recoveryga ka bixi doonaan waa sideed iyo toban sideed iyo tobankaas marka wax hadda garaab oo laga shakisan yahay ama loo malaynayo inay xaaladooda aad u adag tahay ma jiraan sidoo kale suldaan cabdulwaaxid macalin xasan iyo suldaan aadan isxaaq oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayaadka islaamiga ayaa aad u soo dhoweeyey gurmadka caafimaad oo iska kaashadeen maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo loogu gurmaday dadka ku dhaqan deegaanka iidaale bulshada reer iidadan aaday ugu faraxsan yihiin waana mahadcelinhayaan sidii loogu soo gurmaday codsigooga loo qabtay aad bay ugu faraxsan yihiin hawshana way socotaa dhakhaatiirtu weli ma fadhiisan dhaawacyo iyo bukaano badan ba hadda meesha yaallo aad u jeedaa ilaahay baa ku mahadsan gurmadkii aad buu noo anfacay ilaahay ha nooga ha u gargaaro ee, dadkan jirana allah ha caafiyo intay dhimatayna sabar khayr qaba allah ka siiyo ehladii dadkan ay ka saqiiran oo ay ilmahan ka leedeen guud ahaan harakadana jazaakum allahu khayran codsigii waajibkii una saarnaay iyanoo dejiidii takhaatiir gurmudan inshaanti iyada aan ka faraxsana maalintii takhtarada kooyan daawadu la kabilaawan ilaa hadda walaata dhimad ma jiraan walaha badan antarti intii sanaado sheentay oona ay takhtarta ay hoojo ficil jagalina meelana jazaakum allahu khayran ilaahay sanaadeen uur unsaar bulshada soonan faraxsana si dorqan bulshada meel aan kasta iyad iyad aan faraxsanyi aan kasta do-ayaha mujaahidiinta iyad iyad baan ka faraxsana si walaalaha iyo iyo dhibaatada kadhiyadii iyo hanku gurmudeen inuu eedlan danayo oo ya hamisho iyo ahay walaalihii barnaamijkii laku sugaayey kaalintii oo qaadidana jazaakum allahu khayr ugu dambeenna qaar ka mid ah dadkii carruurtooda loo daaweeyey ayaa mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib ka hadlay gurmadka ay ka heleen mujaahidiinta bismillahi rahmaani rahiim nuurul hebdis faliyare idaali rooga maasha allah ilmaha noo jirinaayeen daawanasi walaalaha mujaahidina daawanasiya ilaahay barakasi caruurta maxay qabeen xanuunaa jadae jadeecada aa Haye.
jaday gabeen hadee meeqa caruuroo lagu daawey laba laba liin daawo maasha allah ilaahay barakay daawo faylanasiya daawadaha kaadani maasha allah reekersha ilaahay baday ilma oosan oo hanuunsanaayeen magacayga xasan maxamed cali maa ka sugnaa deegaanka idaale ka sugnaa marka xarunta caafimaadka deegaanka idaale yaa roogna marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka walaayada mayna heshaantay daawo oo maaragtay yaalka xanuunsanoo jiradan jadaacada iyo maaragtay cudurada noocaasa marka alxamdulilah walaayada safeylahninka gurmudi marka iyaalkii xaruntee sheegni marka alxamdulilah wala tacaalahay xaaladiyo wali jiifan wal jiifi wali kale oo xaaladii hoogaha isku dhexdhexaad tahay tin aad daawilisii alxamdulilah jooga eedan fayle dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale iyo deegaanada ku dhow dhow inay si firfircoona uga qayb qaataan ololaha islamarkaana ay ka faa'iidaystaan adeegyada la bixinayo waxaa sidoo kale lagu adkeeyey muhiimadda nadaafadda ka hortagga cudurrada faafa iyo in dadka qaba calaamadaha xanuunkan ay si deg deg ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka ololahan ayaa la filayaa inuu kor u qaado caafimaadka bulshada yareeyo faafitaanka cudurrada islamarkaana xoojiyo helitaanka adeegyada caafimaad ee bulshada waana qayb ka mid ah dadaalada maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee wax lagu qabanayo dadka uu mas-uulka ka yahay jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir maktabka dacwada wilaaya saamiga ee hiiraan ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas walaalkeen saadiq muumin warbixintaasi ay ku cibaadeysanayaan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna furiyey faraca saddexaad ee macadka umulqura ah oo ah macad lagu barto culumta sharciga ah iyo oo midda maadiga ah islamarkaana hoostaga maktabka dacwadda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ah ayaa ka dhacay deegaanka mukayle waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo iyo umarti sharaf kala duwan sheikh xasan yari oo ka mid ah culummada wilaayaadka ah islamarkaana goobta munaasabada ka hadlay ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca saddexaad macadka umulqur ah ee deegaanka mukayle cashirkii macalinka maanta uu soo bixiyey armaajada la saaray xifdi baana la rabaa cashirka in la xifdiyo ta shanaadi waxa weeye waa tacliim inaad u taagan tahay tacliim ta lixaadi waxay noqonaysaa samara iyo midho alla camalu bihi wey wa muraacaatu xuduudihi xuduudana in la ilaaliyo laguna dhaqmo saasaa miro lagu helaya waa inaad marka caruurtiinna saaad wax ku bari lahaydeen inaad wax barataan maantana fursad baad haystaan maclimiinta baa idiin taagan oo idiin iclaaminaya oo idinla doonaya inaad wax barataan waxaan idin leeyahay wax barto waxaad barateen waxaan idin leeyahay ku dhaqmo oo dhaqangeliya oo guriga ha ka muuqato qaar ka mid a waxgaradka deegaanka mukayle oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda bogaadiyey furitaanka faraca saddexaad ee macadka umulqura ee deegaanka mukayle iyagoona sheegay in xilligan iyo ka horba ay munaasab aheyd furitaanka faraca macadka umulqura haatanna ay diyaar u yihiin in ay wax ka bartaan jahligana ay kaga xoroobaan owlaadooda ayuha alikhwa ilaahay baa mahad iska leh isku keenkeenay meeshan khayrka ah ee ilaahay diintiisa lagu baranaya iyo furitaankii machad lagu baranaya culuumta shareecada waa nimco ilaahay baa ku mahadsan in maanta mustawaha aan joogno aan soo gaarno oo maanta ay dumarkii macaahid loo furaayo oo raggii macaahid loo furaayo oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba waqotihiisa uu ka darsanaya waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala awal maanan haysan jirin laakiin hadda ilahay nimcadana soo gaarsiiy waxaan ku boorinayaa dhammaan inay ka soo qayb galaan hadday yihiin wiilil iyo gabdho qof weyn iyo qof yar dhammaan insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan oo waxbarashadan maanta furan wakhtiga waa ku dhaafayaa daqiiqaduu ku moodayaa meydkan meelma noo soo jiro marka dhammaan waxaan ku boorinayaa insha allahu tacaala inayn ka wada faa'iidaysanno waxbarashadan waa fursad dad badan bay seegi doontaa inaysanna seegin ayaan insha allahu tacala ardayda dhammaan aan ku boorinayaa insha allahu tacaala maanta waxaa noo furan maxadkii ummul quraa liculuumi sharciya ee noo furan ha laga faa'iidaysto dadkan hor fadhiyo ama garab fadhiyo dadna xilligaas way joogeen dadna waa ay ka dambeeyeen marxaladda waddankan soo maray waad ogtihiin nabadgelyada hadda lagu haysto iyo wanaagga maanta maxadka halkaan lagu furaayo umulqura aan u fadhinno waddankan haddaad nabadgelyo jirin saaka shooka ay ka talinaynin meeshaan wanaaggan maxadka saaka lagu furaaya uma fadhiseen waa halkaan lagu furay maxad la yidhaahdo umulqura maxadkaasoo laga baranaya ilaahay kitaabkiisa niman wax baranin maxadkaasoo loo furay wiililii gabdha ninka cilmiga dhalbo ilaahay waxuu u sahlaa dariiqa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii wax barta allah naga dhigo kuwii jahliga jahli waa laga baxay dadna waa ku hersan yahay kuwii jahliga ka baxa oo wiilal iyo gabdhalana allah naga dhigo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka mukayle ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey furitaanka faraca saddexaad ee macadka umulqura ee deegaanka mukayle waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay wax ka baran doonaan sidoo kalena maktabka dacwada uu ku ammaanan yahay dadaalka iyo
marka koowaad waxaanu mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaanu mahadcelinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan maktabu dacwa maanta waxaan ku faraxsanahay furitaanka macadka ummul quraan annagoon ku nool degmada mukayle waana soo dhoweyn doonaa insha allah waana ka faa'iidaysan doonaa macadka ummul qura oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah macad lagu barta culuumta sharciga ah iyo midda maadiga ah waxaana uu faraca koowaad iyo labaadba ku leeyahay degmada buqa qable iyo deegaanka show halka faraciisa saddexaad hadda laga furay deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka sacdaq maamulka islaamiga degmada bu'aalula saamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey gaadiidleyda ku dhaqan magaaladaas walaalkeen cuhmaan dhuuwa warbixintaasi inoo eegaya dowladda oo ahayd mid maalmo socotay islamarkaana ay ku qaadanayeen duruus sharci ah ayaa loo qabtay dadka wada gaadiidka dhaweeyaha noocyadiisa kala duwan kuwaasoo ka shaqeeyaha gudaha degmada bu'aale iyo deegaanada ku dhowdhow dowladda waxaa soo qabanqaabiyey taliska ciidanka xisbada ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan qaybtiisa alamru bilmacruuf wanahyi canilmunkar kaas oo howlo badan oo shaqo ah u haya bulshada qeybaheeda kala duwan gabagabadii dowladda oo ay ka soo qayb galeen odayaasha degmada bu'aale iyo raggii dowladda loo qabtay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ah qaar ka mid ah dadkii dowladda loo qabtay waxaan qaadanay taxriibu zina xukumu taariku salaad waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay waxyaalahan ka faa'iidnay waxa waaye salaada laga tagaayo dhibaatada ay leedahay waxaan jecelnahay inaan macnaha xilliga salaada inaan ilaalino iyo macsiyada inaan ka fogaano fawaaxishada ay leedahay heesaha iyo munkaraadka wastaciino bisabri wasalaad mar walba inaan lagu soo celiyaan jecelnahay dowladdaas faa'iidno waxaana joognaa degmada bu'aale waxaana qaadanay saddex beri dowra ah alxamdulilah waxaana ku istifiidnay barnaamijho oo anaga noola hadlaayo saasay tahay alxamdulilah waxaana la hadlay waxyaabaha zinada ka hadlaaya iyo salaada iyo heesaha munkarka alxamdulilah aad iyo aad maanta waxaan ku faydnay maasha waxaan hadda ku bilaabayaa taxriimu zinaa wa sifaati qaala allahu tacaala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون odayaasha dhaqanka ee degmada bu'aale oo iyagana ku sugnaa halkii lagu soo gebagabaynayay dowrada aqoon kororsiga ah ee muddada u socotay gaadiidleyda ayaa waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen dowradan iyo kuwa la midka ah ee bulshada loo qabanayo taas oo faa'iido badan u leh qaybaha kala duwan ee bulshada qodobada laga hadlay hadda fiiri waa salaadii oo laga tago heesihii ilaahay uu mamnuucay in la dhegaysto oo la dhegaysto zinada zinada nimayahow wax ilaahay uu xukunkeeda ka dhigay ninkii sinaysto naftiisaba in la gooyo wax saalan maa haddee macsidii zinadii waa wax guud laakiin macsidii zinadii unbay soo gelaysaa marka wuxuu wadaadku hadda sheegay waa wixii aan u baahnayn in la zuuliyo ilaahay baa ku mahadsan alcamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar amniga maanta ilaahay baa noogu mahadsanee heerka uu marayo waxaad arkaysaa haddaad hadda magaaladan dhex marto magaaladan dhex marto meel aan dhaweeye lagula hadlaynin ma jirto ilaahay baa ku mahadsan amniga wuxuu sameeyey maanta waxaan nahay dowlad dhisan oo islaam ah oo diiniyan u dhisan baan annaga hadda yaan nahay ani marka waxaan leeyahay ilaahaygii maanta nama kamiyey oo aan maanta heerkan u marayno aan la isku dhaay ilaahay baa ku mahadsan magaaladeenna hadda dowrada magaceedana waxaa la yidhaahdaa alcamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar dowrada waxaa laga bixiyey cashiro iyo kitaabo fara badan kitaabadaasi laga akhriyay dowladaas haddaan soo koobo waxaa ka mid ahaa xukmu taariku salaad waxaa kaloo ka mid ahaa kitaabada loo akhriyey taxriimu lghina ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa taxriimu zina kitaabadaas ayaa ka mid ahaa kitaabadii loo akhriyey allah u barakeeye waa la siiyey bajaajli khayr allah siiyo waxaa kale oon dadaal badan ku bixiyey ragga xisbada iyagana dadaal badan ayay bixiyeen iyagoo waajibkooda gudanaya iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لو أنا ولون باهنيو ولا لسينك برارغوسي مغلكتين صدح رموض أنك واوين صلاة زند ولسينك برارغوسي حزب إلهي خير هسيسة معمولك إلهي هنون راقسة قال إلهي هنك جبسة مسلمين تالله قواشة سدي هانك أيان سيك فيلة إلهي هنا ديرتسة maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dardargeliyey maalmihii lasoo dhaafay dowraadka loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale deegaanada ku dhowdhow degmada bu'aale dadka ku dhaqan loo qabtay dowro ay ka faa'iideen waxyaabo fara badan sida ay u sheegeen warbaahinta islaamiga ah ee alandalus jasaaka allahu kheyran walaalka cuhmaan wilaas islaamiga ee bakool ayaa tartan rimaaya u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada islaamiga degmooyinka wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed
rimaayada ama toogta waxa ay door muhiim ah kaga jirtaa diinteenna islaamka qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaana xadiis saxiix ah oo uu wariyey cuqbata ibnu caamir aljuhani allaha ka raali noqdee ku faahfaahiyey isagoo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ku odhan jiray toogta aabbihiina waxa uu ahaa toogyahan isagoo ula jeeday nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam iyadoo laga duulayo fadligaasi iyo muhiimadda ay u leedahay barashada toogta qof kasta oo muslim ah oo casrigan ku nool dunida wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tartan rimaayo ah u qabatay maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada culimmada iyo indheergaradka bulshada tartankan waxa uu dhex maray nuqabada wilaayada culimmada iyo maamulada degmooyinka rabdhure waajid xudur iyo tiyeglow mid ka mid a fagaarayaasha uu tartankaasi martigeliyey oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay mushaarakaysay ayaa waxa uu xilligaasi ahaa sida tan sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada muslimiinta qaybna ka ahaa dadkii fagaarayaashaasi ku tartamay ayaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ugu waramay fadliga barashada toogta ah iyo muhiimadda ay leedahay bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ramaayada eeda muhiiman ata ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ayaa ka amaray waaciduu lahum istadactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim rasuulka sal alla alay wasalam ayaa fasray aayaddan ma erayn alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu marka quwada la sheegay aayadda laka sheegahay waa toogashada iyo shiishbarashada balka wadeer taasmaytoo saasay ahmiyada yeelata sheeshka barashada ahamiyaduusa leeyi iyo tilmaamad kitaabka iyo sunnada tilmaamahayaan rasuulka sala alay wsalamkay araahi haytay irmow oo saxaabada amaray inii wal tuuran toogashada baradaan fa ina abaakum kaana raamiya awkimayhaayay lan oo markaa shiishyahan ahaay nablaa ismaaciil balkawed irmo bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya marka rimaayada guud ahaanba iyada muhiiman ata shareecadana iyada muhiimanka ata may weele dagaala laga jara ini haddii laka taw bardo shayga hadda teegin in laka taw bardo oo la barado gaaladiiba hadda teegin meydaanka ba teeganta sheeshka in la barado marka muhiimadiis eedba kitaabka sunnadan ka edda dhankooda waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool oo idaacadda andalus la hadlay ayaa cabiray dareenkooda iyagoo arrintan ku tilmaamay mid muhiim ah xilligii munaasabkana ay ku soo aaday bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi waalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd fayaquulu allahu tacaala waaciduu lahum ma stadactum min quwa wamin ribaadi alkhayli turribuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum ilaahay baa mahadle runtii mayba eedii eedanka faraxsagnaa geeka mayba waa hilo oo mayla roogay aduga islaamka la dagaalamaw wilaayada islaamku mayba nin qobatay tartan oo ramyiya macna ramyigaasi shi'aarshay mayba waaha irmuu bani ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya runtii mayba waaha eedii eedanka faraxen dadka midi ramyi musaabagalka kale leeri dadka shucuursho barnaamijkan may sunu bahaayay may aman dheer bilen suubiya waa asiguroo galan macna runtii mayba waaha tartan adhi tartanka dhigna langna maybaayeeshee darje sare la sheen langna meel dhaha lay gali langna meel hoos lay gali sidee tartan hooba dhiye nagadaasi nagati marka ilaahay ba kama hasan khaasatan aan hadda madimay goobjoogan haaye degmada weejid dhinaca odayaalka mayba waaha kaalamo fafayla sheeneen macnaha anama iidanka faraxsanaa royti han waa la jeeriyaa kaalantanka sare eed ada sheentiliyer iidanka faraxsana macnaha marka mayba gubaabiyey ramyiga shay suna ew xaqiiqadana geeka mayba waaha alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu nabiga alayhi salaatu wasalaam ana geekale haqiiqadii la aragay may weelay habada matara madaafiyada geeka layska tuuro haay hadday aragaataan dagaalkan iiraan iyo maaragna maraykan hadisku socod ciidagna maniska way haay way istuuran yahay lan kastana hadafkiiska kama ka dhohaay macna waana saasayaalka dagaalamahay laka shalbadayo haay may la ogaaday ini awoodiba maybu aha tuuranyada etamaana hadafka adagginta inaadan lahel tuuranyada mase wiinatoy mase yaraatoy macna marka mayba faray dhammaan muslimiinta ini ramiga la barada gaalada unin isugu hayd maana ini lain diyaar garow waajibka ilahayna saari laga aadad tan kale may kala dardaarmey wilaayada islaamka may ku odsaday marka golba in ramyiga musaabaqadiisna haniignanaga maana may weelay farxadna ku qaadaan ramyigana toosa yaanan isku fadhiisiye haddii adigu la kulanta markan hadaba aad marbaad ha diyaar garowta isku fujiya korta maana bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal hadhowo insha allah dee koley tartankan inta ku socdo runtii waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lahanoolayan aragay eed iyo eeda runtii ka faraxsanna waa in ramayada la baradu xaqiiqa ahaan oo ma aragna cudur ilaahay walaaqoo ku jii karo mayba walkalama e waa in ilaahay inkaashato barato toogtayo oo soo usaliinka dilaay marka insha allah eed runtii shacuurtay eeda ka casanta xaqiiqa ahaan waa maalin lamaad maalin saddexaad hortooda in la kooyo oo runta rameeyadan qof weliba ma aragnaya insheekha ku qiib galo oo muslim ah mujaahid ah runtii cid alla idii barnaamijkan fikridku la haytay eed iyo eeda runtii igma hadayaan ilaahay ha barakeey ilaahay subxaana watacaala maxadalay uma eeda igma hadayaan may xaqiiqa ee haddii laisku kaashado barnaamijkan waa barnaamijka ka muhiimsan oo horumarka inka e waay adduunyada geeka sida la ogyo weliba waaha qawid iyo laiskama quniyohay in marka la bardo toogta cadowga laisku dhowo eeda muhiiman ata waana runtii xaqiiqa ahaan mayn aragay kaalin eed muhiiman e meelaha hadii laku bilaawo in la nooleeyo horey liinwada maalin iyo liin arna sideedaba berliiba dhowr jeer la gala eeda muhiimanka aragay insha allah waayahay weli galabta waxaan ku guda jirnaa ee tartankii rimaayada ee ka socday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee bakool ee malaaqdhaysne ayaan soo dhaweynayaa oo matalaya degmada tiyoglow ee malaaq soo dhowow galabta halkan maxaa ka soconaya bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaniyow hadhowna galabtinta maybaa ku socda ramya ku socda oo tartan ah lama kooxoodna liin tartamayoona ku socda maasha allah sifayleyn eedan ka socda runtii muhiimadda isuley maybo adiib dare ma kortay eedii eed maybo ahaha rasuulka meeray calayhi salaatu wasalaam calaa ina alquwa arramya ari markasaas daraadiya ini oo geekalishilis bardo oo gaaladii litoogohdo hayomay maaha yaa naqdi yaa halsha eyi insha allahu tacaala mayba eedii eed muhiima ahaaha ini liifkii unama dheer maybo ahaha eed anka taamaniya bardahayna se una gaalada insha allahu cadowka ilahi ina xisaabtana waan an liifna yaanan bardahayna insha allahu tacaala lahiniya waxila fayla eedi eed manaasib an waha ka aadi may waalay may bo geeda oo gaalada geeka argahayta xamle shay eedi eed zaa'idan ay yaha ka aadi saas daraadiya marka insha allahu tacaala ini unuuna wali karaankana istisno insha allahu tacaala yaha ka eedi eedan manaasib shayn ha ka eedi ugu dambeyn guddiga tartanka rimaayada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa shaaciyey darajaadkii tartamayaasha iyo degmooyinkii guulaystay iyadoo sidoo kale tartamayaasha la guddoonsiiyey abaalmarintooda bismillahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan u fadhinaa gebagabadii tartankii gobolka bokool oo ay tartamahayeen muxaafadooyinka anoo marka ka hadlahayo guddigii tartamadaas galay afkooda anoo ku hadlahaya waxaa tartamay gobolka bokool degmooyinka afar degmo iyo ramigaas yaa galay afartaa degmo waxay kala ahaayeen degmada xodur degmada waajid degmada rabdhuure degmada tiyeglo dadka tartamahaya majmuucaadka ah waxay ahaayeen afar majmuuco oo mantoban ah waxaa ku jiray marka dadkaas oo tartamahayay culamaa udiin baa ku jiray waxaa kaloo ku jiray ugaasyada ayaa ku jiray dadkaas marka way tartameen dadka haddii ay tartamaan marka tartan sidii lagu yaqaanay haddii la tartamo dadna way dheerayaan dadna way gaabayaan dhammaan ayagoo dadaalay marka waxaan rabaa marka inaan yar taabto dadkii oo tartamay kaalamaha ay keeneen iyo sida ay u kala guulaysteen yaan rabaa marka inaan wax ka taabto kow degmooyinka afarta oo tartamay degmada ugu horeyso degmada hudur darajo ahaan waxay keentay sagaal boqol iyo labaatan darajo ayay keentay waxaa ku soo xigay degmada waajid degmadaas waxay keentay iyadana siddeed boqol iyo labaatan degmada kaloo saddexaad ayadana waxay keentay rab dhuuro weeye toddoba boqol iyo soddon degmada tiyeeglow waxay keentay ayadana toddoba boqol iyo toban darajaadkooda horta waa intaa abaalmarin ayaa jirtay oo dadka tartamay lagu abaalmariyey majmuucaadka abaalmarintooda waxa weeyaan degmada hodur oo keentay sagaal boqol iyo labaatan waxaa lagu abaalmariyey boqol xabo oo risaas ah iyo abaalmarin loo siiyey waxaana bixinayay wilaayada bokool degmada kale oo waajid waxay keentay baaniri siddeed boqol iyo labaatan ayadana abaalmarin waxa u heshay oo la siiyey toddobaatana la siiyey degmada rabdhuure waxay keentaa niri toddoba boqol iyo soddon abaalmarinteedana waxay noqotay konton habo risaas ah degmada tiyeglow waxay keentay baaniri toddoba boqol iyo toban abaalmarinteedana waxay noqotaa soddon habo rasaas ah intaas ayaa majmuucaadkii tartamay iyo darajaadkooda iyo abaalmarinooyinkii la siiyeyna intaasay ahaayeen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tallaabadan uu qaaday maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool ayaa ugub ku ah wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya waana arrin ku-dayasho mudan waxayna tusinaysaa in bulshada ansaarta ah ee wilaayada bokool iyo maamulkoodaba had iyo jeer ay og yihiin cadowgooda diyaar garowna ay ugu jiraan jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaas waxaanimood kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaaduka mubaarak